aad iyo aad baa umahadsan tahay shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda soomaalida oo uu shir guddoominayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu marayaa meel gabagaba ah maanta waxay u ahayd maalintii afraad madaxdu si hoose ay wada hadlayeen oo kulankooda albaabada u xirnaa iyaga uun gaara madaxweyneyaasha shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa maaragtay shirka kula jiray ra-iisul wasaaraha oo halkaa maaragtay waxay ku faqayeen arrimaha laga heshiinaya doorashada ku saabsan horay maaragtay ismaandhaafkii uu uga jiray marka sida muuqata wax badan oo horumaraa la sameeyey dhammaan qodobadii maaragtay ay ka wada hadlayeen iyo sida hadda ay wax u socdaan markay madaxdu ay noo sharaxeen waxay sheegeen inay gabagabo tahay lana filayo maaragtay maalinta khamiista haddii abaydmo in shirka lasoo xiro gabi ahaanba waxaa jirtay in shalay ay soo baxday in laysku haystay sida loo qaybsanayo xubnaha gobolada waqooyi oo guddoomiyaha aqalka sarena waxoogaa ka diday qaabka wax loo maamulayay arrimaha qaybsiga xubnaha gobolada waqooyi ma lagu heshiiya
dhammaan marka la fiiriyo dhinacyada oo dhan haddee qodobo badan baa jiray waxaa laga hadlayay amniga doorashooyinka waxaa laga hadlayay arrintii gada waxaa laga hadlayay arrimihii guddiyadii waxaasoo dhan madaxdu heshiis ayay ka gaareen way wadaan oo qaarkood weli maaragtay dhamaystir yaraa u dhiman marka mid gaara imaha qodobada oo dhan baa maaragtay mid mid loo dul fariisanayay oo laga hadlayay oo laga faaqidayay wixii maaragtay caqabadaha ka imaan kara marka ra-iisul wasaaruhu xoog buu geliyey waa og tahay habeenkii xitaa maaragtay marka maalintii laga soo baxo shirka habeenkii ayuu madaxda maaragtay qaarkood kulamo la qaataa marka hadda marka la fiiriyo sidii shalay ahayd aad bay uga duwan tahay dhammaan cid walbana waxay muujisay maaragtay inay diyaar u tahay hogaan hogaamiye maaragtay inay yihiin ay muujiyeen taasna waxay muujinaysaa in hadda heshiiskii horukac laga gaaray oo horumar uu sameeyey maalinta khamiistana gabagabadii xaflad weyn la qaban doono oo xitaa la filayo in madaxda qaranka ay kasoo qayb gasho oo halkaas maaragtay bulshada rayidku ay kasoo kasoo qayb galaan oo maaragtay madaxdii hore ay kasoo qayb galaan cid walba maaragtay u furnaato lagana wada hadlo maaragtay sidii laysuguna hambaliyo guushaas ee kasoo baxaysa shirka oo la filayo maaragtay in la dhamaystiro haddii insha allah maalin beri ah maaragtay si rasmi ah qalinka ay ugu wada duugaan marka maxaa xigi doona ma guddiyadaa howlahooda bilaabi doona wakti miyaa loo qaban doonaa doorashada maxaa la filayaa in khamiista ay soo bandhigaan oo ay heshiis ku gaaraan waxa ugu muhiimsan waxa way tahay in horta marka hore qodobadii khilaafku ka jiray la xaliyey sida lagu xaliyey soo bandhigi doonaan waxay sheegi doonaan waktiga maaragtay doorashada lagu qabanayo iyo timelinekeeda iyo maaragtay waktiyada loo qorsheeyey waxaasoo dhan baa maaragtay ku caddaanaya marka waxay noqonaysaa in waddanku uu aado doorasho isla markaana uu ku aado wakti mucayin oo la og yahay oo maalin hebel waxaasaa dhacaya maalin hebelna waxaasaa dhacaya taas ayaana maaragtay ra-iisul wasaaruhu mas-uul ka noqon doonaa irgelinteeda isagu maadaama aanu hadda murashax ahayn inta kalena maaragtay haddii waxaa bilaabanaya ololayaashii oo haddaba markaad fiiriso markay dadku ay arkeen fafaalayaasha madaxdii maaragtay murashaxiintii qaarkood baa waxay bilaabeen inay sii bilaabaan loobigoodii ku saabsanaa madaxtinimada marka kulamo gaargaara socda waxaasna waxay muujinayaan heerka maaragtay ama guulaha uu gaaray shirka insha allah waxaana maaragtay shirka wixii kasoo baxa natiijadiisa rasmiga ee shaacin doona madaxda marka ay qodobadooda soo saaraan